xarunta golaha baarlamanka dowladda kenya shalaytoo waxaa ka dhacay muran iyo buuq sababay gacan ka hadal dhex maray xildhibaanada baarlamanka kenya qaarkood oo ku kala qaybsamay dood ku saabsanayd wax kabedel lagu samaynayo sharciga wax kabeddelka xisbiyada siyaasadda waddankaasi kenya wariyaha v o eda ah ee nairobi khadar maxamuud xareed ayaa arrintan ka waraystay cabdirasaaq maxamed sokor oo ka mid a garyaqaanada soomaalida ee sida dhow ula socday sharcigan
waxaa waayey sharci wadanka u yeelay oo la qoray sanadka labada kun iyo ko iyo tobanka two thousand and eleven oo la yiraahdo political parties act waxay dowladda ay jeclaysatay inay sharcigaas wax ka bedesho si ay usoo saarta wax la yiraahda corporate members oo xisbiyada political party macnaheeda uu yahay xisbi oo political party xisbi kale ayuu dulsaar ku noqonaya taasi marka dadka haddii la falfahliyo lasii fiiriyo waxay noqonaysaa in qolada dowladda ujeeda wax ay soo saarta la yirahdo super alliance super alliance macnaheeda waxaa dee xisbiyo badan oo isu tagtagay oo hal xisbi maarata hal madaxweyne wato taasi waxay ka soo horjeedaa madaxweyne ku-xigeenka xisbigiisa oo hal xisbi oo uu rabo xisbi xoog le inuu noqdo oo dee wax kastaba qaato kanna waxay ujeedaa political partiski waa waxa loo ogolaaday wax la yirahdo corporate member oo horaan aanan jiri jirin oona sharci aanan ahayn marka yaa isku haya meesha waxaa isku dagaalamaya ninka la yiraahda raila odinga oo madaxweynaha waddanka wata iyo dowladda wato iyo ninka hadda madaxweyne ku-xigeenka waddanka ruuto markaad fiirisid xilliga sharcigan baarlamaanka la geeyey ama la keenay oo aynu ula soconno in xitaa gacanqaad uu ka dhacay shalay ma tahay xilli ku habboon kuma habboono in maaragtay waxyaalahaas waa waxyaalaha qaabka daran laakiin dee wuxuu qalad ku noqon karaa waktiga la keenayo maadaama waktiga la keenayo wuxuu yahay in xisbiyada dhan laisku daro oo si yacni waa nidaam shortcut ah oo lagu raadinayo in madaxweyne ku-xigeenka waddanka hadda haasto madaxweyne ku-xigeenka uhuru kenyatta xisbigiisa iyo mowqifkiisa iyo fikradiisa asaga wuxuu wataa baatigiisa oo u d a in yacni ninka musharaxa ee kursiga hoose ee munishibiyada lagu magacaabo m c a-ga ee counsilka iyo kursiga member of parliament iyo senator kulli in ay kusoo istaagaan xisbigiisa laakiinse ninka asaga macaaradka ku ah ee hadda la taagan waa dee issoo bixiyey laba hadda laba qolo la isdigaalsan moog tahay ninkaasi fikraddu hadda ugu fahmay marka maadaama nin dee khibrad dheer u yahay oona soo istaagay ilaa soddon sano madaxweynimo u taagnay taqriiban ilaa iyo dee waagii nineteen ninety seven ilaa kasii hore intaan garanayn aqliga annagu intaan ka yareen buu asaga ninkaa madaxweynimo usoo taagnay oo weliba saddexdii dambe hadda u dambeysay lagu la dhahaa asagaa reeyey laakiin laga gedistay marka fikraddu keenaya waxay tahay nacam anigu madaxweyne ii dooro te xisbigaa doonta ku jir ya taas waxay tusinaysaa marka qadarow anigi adiga hal kursi baan u wada taagannahay ee gobolka soomaaliyeed maadaama aan ka taagannahay gobolka soomaaliyeed haye labadiinaba dee madaxweynehan ii doorta laakiin midkii reeye dee ninkii reeyaa reer kale ha fikrad noocaas ay waayo waaya baarlamaankii way ku kala qaybsameen gacanqaad baa shalay ka dhacay aqalka baarlamaanka marka haddii xildhibaanadu ay diidaan inay mariyaan maxaa dhici kara laakiin maadaama ay arkeen ninka ahaan jira macaaradka ee dowladdana aanu ku jirin ee la yirahda raila odinga oo haddana la saaxiibay dowladda la sameeyey heshiis la sameeyey dowladda ee waddanka boostuuray madaxweyne ku-xigeenka ee madaxweyneha ay wadawadsooda socdeen yaa wuxuu u arkay inay asaga dan ugu jirto in sharcigan wax laga bedelo asagoo markaa iyada eh dee dowladda maarata ay taageer ay siinayso because sharciga markii la bedelayo ama qof sharcigan baa sponsor u ah oo lacagtii iyo qarashkii wuciisa bixiyaa ama dowladdii baa bixisaa in this case waxaa ka shaqaynaya sharcigan ninka la yidhahda amos kiminya ee majority leaderka dowladda u ah baarlamaanka sidee lagu kala badiyey marka shalay waxaa lagu kala badiyey inta hadda xisaabta aan hayn boqol iyo labaatan iyo saddex oo xagga dowladda ay qaatay iyo boqol iyo sideed iyo toban ee qolada maarata ka hor imaadsaneed ee maarata ay ay ay maarata ay heshay marka dhinacan ruuto laga badiyey ha macaarad lama dhihi karo ruuto waayo dowladda ayuu ka mid yahay waa un dowladdii waayo wax hadda waa un waa un hal dowlad laakiinse waa laisgabsan yahay xag siyaasaa laisku gabsan yahay qoladan oo qolada dowladda soo dhistay ee markii horena dowladda ahayd laakiin hadda u aragtay inay dan ugu jirin dowladda oo gooni u baxay oo xisbi gooni soo samaystay marka qoladaas hadda kolley waa macaarad la dhihi kara waa qolada hadda maaragtay lagaga reeyey shan cod oo aad maarata u liidata marka tilaabada kale ee xigta ama ay qaadi karaan dhinacan kale ee laga badiyey ee madaxweyne ku-xigeenka maxay tahay kulley hadda way ka hoostay uma malaynaa in hadda wakti kale ay ka gaarayaan laakiin hadday u yeelan karaan ilaa ay maaragtay musharaxiin fara badan oo sharci cusub intay soo saaraan horta arrintan ay kaga hor imaan karaan waa waxay samayn karaan dee u furan wallahi haddii ayakana amendment kale ay la imaadaan si ay tan kaga saaraan ay u helaan codkaas waa macquulgal laakiin hadda say u eg tahay haddiiba de hadda lagaga reeyay in muddana ay soo jiidanayeen waxaa muddaa in maarata hadda ay ka hoos martay inay ka hoos martaad muddaa laakiin hadday ayaka ay soo jiidan karaan dowladda embiyadeedii oo sharcigii haddana ay environment bill kale intay la imaadaan way socon kartaa had iyo jeer wixii waa wax la bedeli karo marka maxaa xigi kara hadda maadaama baarlamaankii maxaa xigi doona howshan hadda waa u martay dowladdii siday doonayeen waa ugu martay waxyaalaha dadka anaga naftinka anaga ee sharci yaqaanka qolo kastaan u sheegayno waayo haddii howshan sidaa ay ku socoto ruto in lagaga reebaa halis ah maadaama haddii isaga nidaamkiis uu yahay xisbigayga qofka ka socda baa maarata ii codayna hadduu dhaha qoladaana ay dhahan haye cid kasta anaka noo codaynaysaa adigu soddon xisbi hayi codayso nin kastaba dee qofkiisii hageeye ilaa iyo codkii markaas dee howshaasaa maarata dadkii dhan u fududaanaysaa waxyaalaha political partiyada ay ku kala jabaan waddankan waa nomination stage intaan la gaarin doorashada weyn waayo waxaa laga yaabaa sida hadda nairobi camal in hal kursi ay ku dooday shan qof oo ka socota u d a shantii qof hal qof baa qaadanaya tanazul ma dhacaayo tanazul hadduu dhicin laba qof oo kuuro culus maasana cod culus lahaay baa waxay samaynayeen waxay u kacayiin xisbiga kale dee oo xisbiga yaryaroodka oo laakiin madaxweynihiisa uu yahay ka soo qaad raila odinga so taas waxay tusaysaa marka isaga ku waxwaynaya ha
kaasi waxa uu ahaa aan iraahdee waxa uu ahaa cabdirasaaq maxamed sokor oo ka mid ah garyaqaanada soomaalida waxa uu u warramayay waryaheena khadar maxamuud xareed dhegeystayaal maqalkaas